anigaa eray maanso alabkeeda aqaano ilaahay i cabsiiyaye bal awaaraha taagan arrimihii u dambeeyey eray aan ka idhaahdo eh islaamkaa i maqlaayow assalaamu calaykum inkastoo la irdheeyo lagu aaso goddheero afka ood laga saaro xaqu iilka ma jiifo eh sida aarka gadooday mar buu oodda jabshaayo dulmigii la aloosiyo baadilkii eryada sida roobka u feeya mar buu soo onkodaayo intuu uuriyo xiiniyo isku soo daro guuxa jilaalkii dadka oonshiyo abaartii kiciyaayo uunku ay ku nastaan sida ayrada geeliyo igadhgaaxday ayaamo mar buu soo ololaayo inta weel laga buuxsho afarfoolle huqoobiyo kii abaydin ahaa iyo ubadka iyo carruurta lagu aamusiyaa waxaan taa ula jeedo balansii yar iftiinshoe agankii xasan shiikhee ololaa ku dhawaaqay inuu soo afjaraayo awliyaa u raxmaanka ayaantuu ku adkaystay inuu oogo dagaalka ayaantuu isbidaayee afka uu koru taagay maalintuu ayidaadda afrikaanka madow iyo ingiriiska galbeed iyo ina baydhan ka doontay ordugaanna u yeedhay ayaantuu ku hadaaqay dhulka aarka madow iyo amxaaraa iman doonta dushana aafadaroon iyo gantaalaa la afuufiyo ee sibaa mari doona oo insaal baa dhici doona annana maannu ilduufine rabbi baanna ilaashoo isagaannu addeecno arrinkeenna u dhiibno adkaartaannu u hayno xasbuna allaahu afkeenna isagaa ku asiibay kelmaddii abshiraydiyo kelmaddii abshiraydiyo waa tii caldheere kelmaddii abshiraydiyo odhaahdii calidheere ikhlaaskay huwanayd uunku waa wada joogay ayaantuu yidhi eegga annagaa ka adkaan iyo awood baan ku muquunin ku ilaaqtami maynee ballantaad la ordaysiya dhaarta waata afkaaga isla weyniyo faaniyo isqaadqaadkiyo buuqa asaraarkiyo beentu akhasweeliyo xaggeennee adigaa lehe qaado asaabaad diriireedna kollay ways arkaynaaye ayaamaa iman doona aan ogaanno warkooda bal ninkii la afuufiyo kii abbaara xaqiiqda ee guusha eebba u dhiibo inta noole ha eegto nin kufaarta u yeedhoo soo uruursada gaalo aaladaa lagu duuliyo awood maadiya sheegtiyo nin ilaah isu dhiibo iimaankiisu hagaayoba markii laysku ekeeyey laysku aabudhay leebka tagtiiggii amranaaye rabbigay ku ilhaamshay awliyaa'u raxmaanka weli maannu iloobino ilaah baa mahaddaaleho malyan jeer ku ammaanan ushii layskala raacay halgan eeriyadeeda waa meeshay dagaalku ka soo bilaabmay ushii layskala raacay halgan eeriyadeeda ee adkii jicibow iyo oohintii beere yabaal alaayuuskiya sooman asqadii cali jeyte markay soo indhabeeshay iyana maannu iloobinoo waa ayaamo iftiin lahoo taariikhda noogu astaysanoo asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyey asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaalehoo malyan jeer ku ammaanan ololkii runirgood iyo awdi qaayib ka yeedhay anseexii burujeed iyo budbud eeriyadeeda aarankii lagu laayey xawaadlay arrinkeeda iyana maannu iloobinoo waa ayaamo iftiinlahoo taariikhda noogu astaysanoo asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaalehoo malyan jeer ku ammaanan ayaantii galcadeede eeyadii la rabbaystee amriikaanku wateene kufrigu soo ababsheen iyo danab aafadu gaadhay xasantuure indhaa iyo oofahaa laga toogtay iyana maannu iloobino ayaan weeye ifayso asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaalehoo malyan jeer ku ammaanan aroortii boqranayde waa caws weyn aroortii boqranayde idhankii cawska lahaa ilaahay jundigiisu aboorkii murtadiinta agaray damka yeelay iyana maannu iloobino waa ayaamo iftiin lahoo ayaan weeye ifaysooo taariikhda noogu astaysanoo asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaaleho malyan jeer ku ammaanan inta aag la xoreeyiyo ayaamaa nasrigeennu ubaxaa dhirta weeyo afkaan koobi karayne gulufkii abshiraaye ayaamii rabadaanka ilaahay jundigiisu dhulka uu ku ekeeyey afar tuulo dhankoodiyo ku abbaaray alkawsar eeyadii murtadiintu aradkay dulligoodiyo axdigaalo samaysiyo ararbay baldhigeenna laga saaray urtooda iyana maannu iloobinoo waa ayaamo iftiin laho asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahadaalehoo malyan jeer ku ammaanan injirayda kufaartiyo ardaalkooda gurguurte waxay soo urursheenee ciidan laysku aloosay ibir baa laga yeeloo udubkooda la siibyo waa ardaa madhan maanta oo ibirkaaba la qaatee abyoonaa taban weeye oo maynis baa ku alliigan yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaalehoo malyan jeer ku ammaanan aakhirkii u dembeeyey aroortii samcanayd iyo maalintii arbacaad ee ibliis ciidamadiisa afka loo daray ciidda ee kuwii soo alkumaayiyo odaywaa iyo shuute araggooda la waayey iyana waa arkaynaayo ayaan weeye ifaysoo asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyee yaa allaahu allaahu yaa allaahu raxmaanu adigaa mahaddaaleho malyan jeer ku ammaanan haddii aadan yabaal iyo agagaarka yasooman iyo abooray la xoreeyey iyana waa arkaynaayo waa ayaamo ifaayo asbaabtaannu lahayne allaa guushana siiyeyoo malyan jeer ku ammaanan